subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka u idin hayana waxaa ugu waaweyn ammaanta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka dhacaysa munaasabad lagu caleemo saarayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo taasi oo qabanqaabadeeda haatan ka soconaysa hoolka lagu qabanayo munaasabadda ee magaalada muqdisho faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa tirada dadka u geeriyoonaya cudurka shumanbiyoodka oo dhowaantani ka dilaacay deegaano ka tirsan gobolka bakool ee koonfur galbeed soomaaliya taasi oo la sheegay in dad aad u fara badan ay u geeriyoodeen guddiga gurmadka abaaraha ee jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey halka ay marayaan howlaha lacagihii laga helay guddiga heer qaran ee gurmadka abaaraha loogu qaybinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada jubbaland magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayne waxaa lagu qabtay kulan loogu duceynaya allah u naxariise dadkii ku dhintay qaraxii dhowaan ka dhacay magaaladan muqdisho hotel dayax jimciyadda qurumaha ka dhexaysana waxay sheegteen abaarta ka jirta soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay isku beddesho macluul si la mida tii dhacday sannaddii laba kun iyo kow iyo tobankii akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah tirada dadka ku dhintay badda isku xidha afrika iyo yurub ee loo yaqaano mediterraneum-ka oo sii kordhaysa
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaana dhegaystayaal waa qodobadii warka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu door karoona u diyaargarooba isagii oo dhan waxaa magaalada muqdisho ka dhacaysa xaflad lagu caleemo saarayo maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo taasi oo qabanqaabadeeda haatan ka socota hoolka lagu qabanayo munaasabadda waxaa tafaasiisha warkaasina aanu ka waraysanaynaa wariyahayaga nasre bashiir cali oo haatan si toosa khadka telefoonka ugu jirta waxayna ku sugan tahay goobta munaasabadda ay ka dhacayso nasro bal faahfaahin inaga sii
aada baad umahadsan tahay cali cabdiqaadir cali cali michael waxaan ku suganahay goobta lagu wado inay ka dhacdo munaasabada caleemadaha maxamed cabdullah farmaajo munaasabada hoolka ay ka dhacayso aad baa loo qurxiyey waxaa ku dhegan sawirada madaxweynaha jamhuuriyadda oo si qurux badan loo farsameeyey waxaa la filayaa inay kasoo qeyb galaan munaasabada haddii allaha awoodda lay ogolaado mas-uuliyiin cululis oo ka socota dowladaha saaxiibka la ah soomaaliya iyo sidoo kale dowladaha sidoo kale daneeya ambasadoorada caalamka u jooga soomaaliya iyo martisharaf kale waa xusid mudan magaalada muqdisho sidoo kale ay ku sugan yihiin madaxda maamul goboleeda ka jira dalka intooda badan ama dhammaantood haddaan idhaahdaba waxaa sidoo kale munaasabadan ay uga duwan tahay caleemasaaradii hore munaasabadii hore waxaa munaasabadaani laga qeyb geliyey inta badan oo markaad aragtid kaararka la baxsho waxaa laisi dad shacab ah si ay farxadda ula wadaagaan madaxweynaha jamhuuriyadda oo la caleemo saarayo maanta ka o la doortay sideedii bishan waxaa sidoo kale heeso loo diyaariyey madaxweynaha in lagu dhiirigeliyo ayaa jira oo fanaaniin kala duwan oo soomaaliya ay qaadi doonaan hadda oo kula hadlayo waxaa jira doonkii ciidanka cirka ee asyone oo halka ay ka dhacayso munaasabada waxaa la diyaariyey soo dhaweynta habmaamuuska ama madaxweynayaasha ama mas-uuliyiinta sarsare oo ka qaybgelaya kuwaasoo ciidamo ka tirsan xooga dalka ay u diyaar u yihiin islaan sharaf ka qaataan guud ahaan marka waxaad arkaysa dad guddiga kamida oo ama dhalinyaro isugu jira iyo dad dowladda ka tirsan oo diyaar u ah ama si aada u qurux badana munaasabada habmaamuuska u diyaariyey
aad bay umahadsan tahay wariyahayaga nasre bashiir cali oo faahfaahin inaga siinaysay qabanqaabada kuwa dan munaasabada ah lagu calaymsaarayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ka soconaysa magaaladan muqdisho wixii wararaha kusoo kordhan waxa aad kala socon doontaan wararkeena ee barnaamijyadeena soo socda waxaa sii kordhaya tirada dadka cudurka shumbiyoodka ugu geeriyoonaya deegaano ka tirsan gobolka bokool ee koonfurta soomaaliya iyadoo deegaanka lagu magacaabo buurdhuxunleh oo gobolkaasi ka tirsan la sheegayo in dad aad u fara badan oo kor u dhaafay lixdan ruux ay u geeriyoodeen boqolaal kalena waa ay la ildaran yihiin haddaba wararkii ugu dambeeyey xaaladaha deegaanadaasina waxaa ka wareysana wariyahayaga maxamed xasan cabdiraxmaan oo bokool jooga
wararkaan kahelayo ee nasaaka eena deegaanka buurdhuxunle ee gobolka bakool eena waxa uu sheegayaa in ilaa iyo xalay ay laba qof ay ugu geeriyoodeen taasoo tirada guud ee dhimashada oo dadka u dhintay eena shubanbiyoodkan oo deegaankaasi ka dilaacay ay ka dhigayso ilaa lixdan iyo toddoba ruux oo tan iyo markii oo shubanbiyoodkaasi uu bilowday in ka badan shan boqol hadda eena ay la ildaran yihiin oo shubanbiyoodkaasi soo ritay oo deegaankaasi ay ku sugan yihiin kasaarayaal caafimaad oo deegaankaasi hadda dadkaasi kula tacaalayaana waxay sheegayaan inaysan haysan eena dawo ku filan ma jirto eena takhaatiir oo dadkii la tacaasha eena dadkii waxay cabaan eena biyo wasak ah ayay cabaan eena saacadda saacadda ka dambeysa eena waxaa goobta lasoo gaarsiinayaa dad uu shubanbiyoodkaasi uu soo ritay eena dadkii deegaankii hadda waxay bilaabeen in ay deegaankii ay ka barakacaan oo ay ka cararaan oo degmooyinka gobolka boqool ay sii aadaan taasi oo ay jirto cabsi ah in haddii dadkaasi oo shubanbiyoodkaasi uu soo ritay qaar ay deegaanada kale ay gaaraan in deegaanada kalena shubanbiyoodkaasi uuna kusoo fidi karo ayaa cabsi ayaa jirto guud ahaanba degmooyinka ee gobolka bakool waxaa kaloo la sheegayaa in sida degmada ceelberde oo kale iyadana shubanbiyoodkaasi lagu arkay balse laakiin haatan meesha ugu daran oo shubanbiyoodkan saameynta uu ku yeeshay waa deegaanka buurdhaxunle iyo deegaanada kale oo hoos yimaada ma lahan goobo caafimaad oo dadkaasi lagula tacaalo marka laga reebo meel oo dadkaasi hadda lagu karantiilo oo qof kastoo shubanbiyoodkaasi usoo rita oo la geeyo haddana ma lahan daawadii lagula tacaali lahaa walow maamulka gobolka bakool ay isku dayeen in ay dhowr mar ay dawo deegaankaasi la gaarsiiyo iyo dhalinyaro kasoo jeeda gobolka bakool oo urur dhalinyaro gobolka bakool kasoo jeeda oo buulshaqaan lagu magacaabo oo iyagana intay qaaraamo ay iska ururiyeen ayay dawo ay usoo iibiyeen dawadaasina way weliba aysan soo gaarin dadka hadda gacanta ku haya dadkaasi oo shubanbiyoodkaasi usoo riday waxay ku sheegayaan in saacad kastaba la filan karo in dadkaasi oo shubanbiyoodkaasi la ildaran ay u dhiman karaan xanuunadaasi iyaga ay qabaan
dhinac kale jumciyadda qurmaha ka dhexeysa ayaa waxa ay ka digayeen xaaladaha ka jira dalka soomaaliya inay isku bedeli karaan macaluul darantii dhacday sannadii laba kun iyo kow iyo tobankii oo kale hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa sheegaya in xaaladda soomaaliya ay tahay mid aada u liidatay dhanka bini-aadinimada kadib markii abaar ba-an ay ku dhufatay dalka waxa ay sheegayeen laamaha gargaarka ee jimciyadda qurumaha ka dhacaysa in loo baahan yahay dhaqaalo dheeraad ah oo lagu gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen iskuduwaha gargaarka bini-aadanimo ee jimciyadda qurumaha ka dhacaysa beta declerig ayaa wuxuu sheegaya in muhiim ay tahay dardargelinta howlaha loogu gurmanayo dadka abaartu ay saameysay wuxuuna sheegay inay suurtagal tahay inay isku bedesho abaartu macaluul darantii dhacday sanadii laba kun iyo kow iyo tobankii waxaa sidoo kale uu sheegay in dadka u dhimanaya dhibaatooyinkaasina ay qeyb ka yihiin caruur aada u fara badan oo nafaqa dara u dhimanaysa hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay dalbanayeen gargaar dheeraada oo loogu talagalay dadka abaartu saameysay guddiga gurmadka abaaraha ee jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka loo qeybinayo deeq lacageed oo dhowaan ay ka heleen guddiga heer qaran ee gurmadka abaaraha sida aadan maxamed salaad inoogu soo diray warkan guddiga gurmadka abaaraha ee dowlad goboleedka jubbaland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ayaa waxa ay faahfaahin kaga bixiyeen qaabka deeqaha loo gaarsiinayo degmooyinka iyo deegaanada jubbaland iyadoona deeqahaasi ay ka mid tahay deeqihii ay dhowaantan jubbaland soo gaarsiiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee heer federaal taasoo gaaraysa boqol iyo konton kun oo doolarka maraykanka ahi shaafi raabi kaahin oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga jubbaland iyo sidoo kale badnaan maxamed cabdulle kana mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee jubbaland ayaa sheegay in lacagahaasi sidii loogu talagalay loo gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada jubbaland
lacagta sidaa uu sheegay guud ahaan waa lacagta wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda qorsheynta ay isla shaxeeyeen oo degmooyinka ee jubbaland ay ka koobanta oo dhan ay halkan ku yaaliin degmo laga tegay ma jirto lacagtana waa waa waa laisku jaangooyey ee guddi intay soo qaadaan iska maamuli oo ee maanta maanta inta ee tobankii kun ee usoo hagtay ama shantii kun ee usoo hagtay aan maamulay ma jirto lacagta waxaan dhigaynaa xawaaladda account baa la dhigayaa guddigaas iyaga ah qofka ganacsadaha iyo sheekha ku jira baa waxay samaynayaan qof ganacsada ah baa waxay siinayaan inuu service sameeyo ayagana waa ku mahadsan yihiin waxaana lagu wareejiyey boqol iyo konton kun oo doolar oo ka timid dowladda federaalka ah ee guddigeeda abaaraha ee madaxweynaha cusub ee soomaaliya federaalka ah waxaan leenahay qayladhaan aada u dir ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogaan hadda codkaaga wuu gadmayaaye ummadda u dir codkaagana u dir oo fartiin gaara guddiga kasoo shaqeeya arrimahaana ilaahay subxaana qaadirkaha codkooda iyo gacantoodana meelsan allaha gaarsiiya dadkana allah idiin dhagalugleeyaan leeyahay
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen waxaana uu faahfaahinayaa sida deeqahaasi loo gaarsiinayo deegaanadii loogu talagalay isagoona dowladda dhexe uga mahad celiyey deeqahaasi loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen guddiga gurmadka abaaraha ee jubbaland oo raba dadka tabaalaysan ee reer jubbaland inay gaarsiiyaan deeq gurmad oo ka timid guddiga gurmadka qaranka abaaraha fadhigiisu yahay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya shacabka soomaaliyeed deeqihii ay u aruuriyeen dadka ku tabaalaysan abaaraha soomaaliya ku habsaday qeybtii ay ka heshay dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta waxaa la bilaabay in dadkii tabaalaysnaa oo ku tabaalaysnaa gudaha jubbaland la gaarsiiyo deeqdaas
dhowaan ay ahayd markii boqol iyo konton kun oo doolarka maraykanka ah guddiga gurmadka abaaraha heer federaal ay soo gaarsiiyeen maamulka jubbaland iyadoona hadda ay jubbaland bilowday bixinta deeqahaasi aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa lagu qabtay kulan loogu daceynaya ilaa u naxariistay dadkii ku geeriyooday weerarkii dhowaan ka dhacay hoteelka dayax ee magaaladan muqdisho waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin iyo odayaal dhaqameed i waxgarad siraaji sheekh isaaq ayaa faahfaahinaya
magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka dhacay kulan looga dooceynayey odayaashii dhaqanka ee kasoo jeeday koonfur galbeed islamarkaasina ku geeriyooday hotel dayax magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya iyagoo u adeegaya bulshadooda kulanka waxaa soo qaban qaabiyey qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana kasoo qeyb galay xildhibaano wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed odayaal dhaqameedyo dhalinyaro iyo haween waxaa sidoo kale kulanka lagu dhiirigelinayey odayaasha dhaqanka koonfur galbeed doorka shariifka ay ka qaateen dhismaha maamulka xilligan ka arriminaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale sida mar walba ay ugu taagan yihiin badbaadinta ummadda kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxaa si gaara kulanka loogu ammaanay islamarkaasina looga dheerageliyey maraaq deerow maraaq yacquub oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo dadaalo aada u fara badan ka wada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ku aadan sidii horumar ay u gaari laheyd bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya kulanka ay kasoo qayb galeen saan kuu sheegayba odayaal dhaqameedyo wasiiro xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa dadkii ka hadlay dhammaantoodii waxay bogaadiyeen odayaasha dhaqanka sida mar walba ay ugu taagan yihiin horumarinta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo doorkii ay ka qaateen dowladda xilligan ka jirta deegaanada koonfur galbeed waxaana sidoo kale dadkii ka hadlay goobta ay u duceeyeen odayaashii dhaqanka iyagoo ummadooda u adeegaya naftooda kuwaay qaraxii ka dhacay hotel dayax marka kulanku waxa uu ahaa mid runtii lagu dhiirigelinaya odayaasha dhaqanka islamarkaasina looga duceynayay odayaashii ku dhintay hotel dayax
raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu dhegeystayaal warkan idinkaga imaanayaa akhbaaraadkii caalamka faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaysa dad kor u dhaafaya sideetan ruux oo ku geeriyootay xeebaha waddankaasi liibiya waray soo saartay hay-adda laanqeyrta cas ee fadhigeedu yahay magaalada triboli ee xarunta dalka libiya ayaa sheegaya in khasaaraha ka dhashay dooni rogmatay ay sii kordhayso siddeetan iyo toddoba qof oo muhaajiriin afrikaan ah ayaa lagu soo waramay in meedadkooda laga helay xeebaha waddanka libiya gaar ahaan magaalo lagu magacaabo zawiya waxayna noqonaysaa musiibadii ka dhacda ugu dambeysay ee waddankaasi libiya hay-addu waxay sheegtay in la helay dooni ka samaysan balastig oo la sheegay iyadoo dureelsan taasi oo la aaminsan yahay inay ka dhalatay in dadkaasi oo tiradoodu gaaraysay boqol iyo labaatan ruux ay u dhinteen ama xeeba ay ku dhinteen markii doontaasi ay qalibmatay waxaa lagu soo waramaya dadka dhinteen caruur fara badan ay ku jiraan afhayeen u hadlay hay-adda laanqeyrta cas ee dalkaasi libiya fadhigeedu yahayna waxa uu sheegay in dadka maydadkooda goobo mucayan ah oo caafimaad ay u qaadeen ay ku yaalaan magaalada triboli xarunta dalka libiya tan ayaa waxay ka dhigaysaa inay sii kordhayso tirada dhimashada dadka muhaajiriinta bilihii ugu dambeeyey warkii ad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa inaga inta